saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka kenya ka dhacay isku dhacyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada booliiska xukuumadda nairobi iyo dadka ariidka ah oo caraysan isku dhacyo ka dhacay magaalo ka tirsan ismaamulka nyandru ee dalka kenya ayaa waxaa lagu gubay lix iyo labaatan gaadiid ah oo ka mid ah gawaarida ismaamulkaas sidoo kale dadka caraysan ayaa waxa ay dabqabadsiiyeen mooto ay adeegsanayeen saraakiisha booliiska dowladda kenya